hagaag dhegeystayaal idaacadda maanta ayaan weli ku guda jirnaa radio ergo ee aad nagala socotaan haatan waxa aad ku soo dhowaataan wararkii qiimaha xoolaha waxaa soo jeedinaysa waris maxamed wacan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta qiimaha xoolaha oo maanta aan ku eegayno seyladaha boocame jowhar laascaanood iyo taleex haddii aan ku horeyno seylada laascaanood ariga qaliinka ah heerka koowaad waxaa la kala siisanayaa laba milyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad waxaa la kala siisanayaa hal milyan iyo lix boqol heerka saddexaadna waxaa lagu kala gadanayaa hal milyan iyo afar boqol oo kun oo shilinka soomaaliga geela qaliinka ah ayaa laascaanood heerka koowaad ka maraya sagaal iyo toban milyan iyo shan boqol oo kun heerka labaad waxaa la kala siisanayaa sideed iyo toban milyan oo shilinka soomaaliga heerka saddexaadna geela qaliinka ah laascaanood waxaa lagu kala gadanayaa lix iyo toban milyan geela dhaqaalka ah ayaa laascaanood heerka koowaad la kala siisanayaa shan iyo toban milyan oo shilinka soomaaliga heerka labaad waxaa la kala siisanayaa afar iyo toban milyan iyo afar boqol oo kun heerka saddexaadna waxaa lagu kala gadanayaa saddex iyo toban milyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga haddii aan eegno boocame geela qaliinka ah ayaa heerka koowaad ka maraya shan iyo toban milyan iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad waxaa la kala siisanayaa saddex iyo toban milyan sagaal boqol sideed iyo toddobaatan kun oo shilinka soomaaliga heerka saddexaadna geela hilibka ah boocame waxaa la kala siisanayaa kow iyo toban milyan iyo lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ariga qaliinka ah ayaa isla boocame ka maraya heerka koowaad hal milyan iyo lix boqol oo kun heerka labaad waxaa lagu kala gadanayaa hal milyan iyo afar boqol oo kun oo shilinka soomaaliga heerka saddexaadna waa hal milyan iyo saddex boqol oo kun tale haddii aynu eegnana geela qaliinka ah ayaa heerka koowaad ka maraya sideed iyo toban milyan oo shilinka soomaaliga heerka labaad geela qaliinka ah taleex waxaa la kala siisanayaa shan iyo toban milyan heerka saddexaadna waxaa lagu kala gadanayaa toban milyan oo shilinka soomaaliga ariga qaliinka ah ayaa taleex heerka koowaad la kala siisanayaa laba milyan heerka labaad waxaa lagu kala gadanayaa hal milyan iyo lix boqol oo kun heerka saddexaadna waxaa la kala siisanayaa ariga qaliinka ah taleex hal milyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga haddii aan eegno seylada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexena geela dhoofka ah ayaa heerka koowaad ka maraya sideed iyo labaatan milyan heerka labaad waxaa la kala siisanayaa lix iyo labaatan milyan heerka saddexaadna waxaa lagu kala gadanayaa geela dhoofkaah jowhar afar iyo labaatan milyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga geela qurbacda heerka koowaad waxaa lagu kala gadanayaa jowhar shan iyo toban milyan heerka labaad waa afar iyo toban milyan heerka saddexaadna waxaa la kala siisanayaa laba iyo toban milyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga geela qaliinka ah ayaa heerka koowaad jowhar ka maraya shan iyo labaatan milyan heerka labaad waa afar iyo labaatan milyan heerka saddexaadna waxaa la kala siisanayaa saddex iyo labaatan milyan oo shilinka soomaaliga lo-da dhoofka ah ayaa heerka koowaad lagu kala gadanayaa jowhar saddex iyo toban milyan heerka labaad waxaa la kala siisanayaa laba iyo toban milyan oo shilinka soomaaliga heerka saddexaadna lo-da dhoofka ah waa kow iyo toban milyan dibida dhoofka ah ayaa heerka koowaad ka maraya jowhar lix milyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad waa lix milyan heerka saddexaadna waxaa lagu kala iibsanayaa shan milyan oo shilinka soomaaliga lo-da kawaanka ah ayaa heerka koowaad jowhar ka maraysa shan milyan oo shilinka soomaaliga heerka labaad lo-da hilibka ah waa afar milyan heerka saddexaadna lo-da qaliinka ah jowhar waxaa la kala siisanayaa saddex milyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ariga dhoofka ah ayaa jowhar ka maraya heerka koowaad laba milyan iyo saddex boqol oo kun heerka labaad waa laba milyan iyo boqol kun heerka saddexaadna waa hal milyan iyo sideed boqol oo kun oo shilinka soomaaliga idaha dhoofka ah heerka koowaad waa hal milyan iyo sideed boqol oo kun heerka labaad waa hal milyan iyo toddoba boqol oo kun heerka saddexaadna idaha dhoofka ah jowhar waxaa la kala siisanayaa hal milyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ariga qaliinka ah ayaa heerka koowaad jowhar ka maraya hal milyan iyo boqol kun heerka labaad waxaa lagu kala gadanayaa hal milyan oo shilinka soomaaliga heerka saddexaadna ariga qaliinka ah jowhar waxaa la kala siisanayaa sagaal boqol oo kun oo shilinka soomaaliga xubinta qiimaha xoolaha ee maantana intaa haynoo joogto
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada